sa aad ogtihiin countiga mandera sanadkii lasoo dhaafay bishii saddexaad taarikh shan iyo toban ayaa tallaalka la bilaabay cudurkan wuxuuna soo saameeyey sanadkii labaatan iyo labaatan bishii afaraad annaga counti ahaan tani waagaas ilaa iyo maaragtay sanadkii twenty twenty one jihaadka lala dagaalami lahaa un baan ku jirnay bishii saddexaad twenty twenty one waxaan bilownay tallaalka oo dadka laga tallaalayo jiradan corona wadamada qaateen tallaalkan badi dadkooda way tallaaleen sidii galbeedka oo kale boqolkiiba waxaa weye hadda waxay maraysaa siddeetan ilaa sagaashan qof in tallaalka ay qaateen taa daraaddeed ayaan annagan dadaal weyn aan muujinay sidii county ahaan annagoo dadkeena siinayna tallaalkan waxaa laakiin nala soo cusbootay maaragtay oon aragnaa dadka annaga inaysa qaadanaynin tallaalkan sidii laga rabo mandera county ilaa hadda waxaa qaadatay soddon iyo laba kun qof kilix countiga oo dhan annagana waxaan ahnay qariiba hal milyan oo dada oo countiga ku nool taa daraaddeed waxaan dadweynaheena aan u sheegaynaa inay maaragtay hadda ay xaaladda ay tahay covidka inuu weli sii jira maadaama electionka uu soo socdo oo dadna maaragtay magaalooyinka weyn ay ka imaanayeen dadkii oon tallaalka qaadan markaan khatar bay ku sugan yihin waxaa kalaa jirtaa in la leeyahay jiradan hadda way dhammaatay waxaan iin sheegi rabaa inay jirada weli jirta oo dadka annaga laga raba in maaragtay dadaalka la muujiyo oo tallaalka la qaato dadka dhalinyarada oo shan iyo toban sano jira ilaa iyo todobiy toban sano oo secondary ku jiraan miss college ku jiraan miss meel ay joogaanba waxaan leenahay tallaalka Pfizer meel walba uu jiraa sub countiga qaata meesha la adaa la qaata tallaalkaas dadkii kale oo sanadkooda sideed iyo toban wixii ka horreeyay ayu nooc oo vaccine oo jir way qaadan karaan waxaa kale oon soo gudbinaynaa in booster dose aan bilownay haddii aad hadda ka hor lix bilood ka hor aad tallaalka qaadatay waxaa jirtaa wax la yidhaahdo booster dose oo la rabo inaad qaadatid taas oo maaragtay difaacaada sii xoojinaysa sida jiradu kugu dhacin tallaalkan waa bilaash waana waxyaalaan laga sheegaya tallaalka sidaan iyo sidaan la leeyahay waxba kama jiraan tallaalka maaragtay wuxuu keenayaa dhaliinta inaa yaraato waa been dhiiguyuu saan yeelaya oo waxba kama jiraan marka dadka shacabka waxaan leenahay ha raacina beenta la faafinayo social mediada lagu dhex faafinayo tallaalka kale oo dadka maaragtay xoolodhaqatada oo miyiga waxaa jirta tallaalkan johnson and johnson oo hal mar kelix qofka la duraya waxaan leenahay kaasna countiga uu jira sub county walba dadka wasaaradda caafimaadku ay dhex wareegahayaan dadkii xoolodhaqatada waxaan leenahay inay qaataan tallaalkaas ito oo johnson and johnson waxaa kalaan kusii daraynaa taarikh sagaal qofkii mandera countiga bixi raba diyaarad ku baxda gaari ku baxda baas ku baxda waxaan leenahay laazim inaad qaadataan way tallaalkanayto mar rabna inaad jirada qaataan oo haddana lagu rafaado countiga mar saddexaad haddana waxaan ay soo saamaysay corona wuu isbebedelhayaa maagii hore waxaa imaaday maaragtay ugu bilaawdii alpha type gadaal daba waxaa ka imaatay beta delta oo micron hadda weli kuwo kalena way jiraan marka waa in laga digtoonaado way